duhur wanaagsan jimco wanaagsan kusoo dhawaada warka dalsan qodobadana waxaa ka mid ah
dowladda federaalk soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay khasaaraha ka dhashay dagaallo culus oo ciidanka dowladda iyo al-shabaab ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka hiiraan
taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga oo maanta gaaray deegaanka masaajid cali gaduud ee gobolka shabeellada dhexe
faahfaahinno ka soo baxaysa kooxa hubaysan oo wiil dhallinyaro ahii ku dilay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool
dowladda oo sheegtay in la gubay gaariyaha laga soo buuxiyey qaraxyaha oo loo wadeeyaha deegaanka masaajid caligaduud oo dhowaan laga qabsaday dagaalamayaasha al-shabaab
wasaaradda caafimaadka dowladda oo ka warbixisay xaaladda caafimaad ee dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii ka dhacay magaalada muqdisho
xaaladda dad ku barakacay dagaalada u dhexeeya ciidanka dowladda iyo al-shabaab oo laga dayrinayo
fanaanka dayaxdan luulsho ku dhowaad lix kun oo dollar u qeybiyey qaar ka mida dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii zoobe ee muqdisho
baraadka dibadda warka duhur aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada bakistaan oo ka hadlay weerarkii lagu qaaday ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi cimraan khaan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
isku soo noqod haboon dhegaystayaal saaxiibayaal jimco wanaagsan taariikhdu waxay ku beegan tahay afarta bisha koo iyo tobanaad laba kun labaiyo labaatan
aan ku bilownay dowladda federaalk soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay khasaaraha ka dhashay dagaallo culus oo ciidanka dowladda iyo al-shabaab ku dhex maray deegaana ka tirsan gobolka hiiraan dhinaca kalena xuseen washington ayaa ka waramaya
dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxay faahfaahin ka bixisay dagaallo culus oo saacdii lasoo dhaafay ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan iyadoona ay kasoo baxayaan faahfaahino dheeraad ah dowladda soomaaliya ayaa waxay sheegtay in dagaallo culus oo saacdii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanada kale ah ceelgaras iyo ceel hariiri ee ka tirsan gobolka hiiraan ay halkaas ka dhaceen dagaallo culus oo udhexeeya ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa deegaanka ee loo yaqaano macabisleyda ee dagaalamayaasha al-shabaab dagaalada ayaa waxay ahaayeen kuwa aada u culus islamarkaana dhaliyay khasaare kala duwan oo isugu jiray dhimashadii dhaawac afyeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya janaal cabdulaahi cali caanood ayaa faahfaahin ka bixiyay dagaaladii saacdii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanada ceelgaras iyo sidoo kale aan idhaahdee waa ceelmagan iyo deegaanka ceel hareeri ee gobolka hiiraan wuxuu sheegay afyeenka in dagaalada ay ahaayeen kuwa khasaaro dhaliyay wuxuuna sheegay in al-shabaab lagu dilay boqol xubnood waa soo hadal ku dhigay afyeenka oo intaa hadalkiisa kusii daray in dagaalada ay barbar socdeen duqaymo
maalmaha kan saaad la socoteenba waxaa socotay howlgalladii joogtada ahaa ee ka socday gobollada galgaduud iyo hiiraan iyo shabeellada dhexe arbacadii waxaan ii sheegnay dagaal ballaaran inuu ka dhacay deegaanka xawaalo xuseen iyo quracdheere oo ay laba ciidammada xoogaga hubaysan kacdoonka shacabka soomaaliya laba looga dhaawacay cadowgiina laga qabtay dagaalkaas waxaa ku xigay dagaal shalay khamiistii bilaabay barqadii biraamay sagaalkii aroornimo meesha la yidhaahdo ceel hareeri ceel hareeri waa deegaan shan iyo toban kilomitir u jira aadan yabaal wuxuuna ka tirsan yahay degmada maxaas deegaanka moqorkori halkaas ciidan aad u badan oo ay ku ururiyeen oo ugu talagaleen inay aadan yabaal ku difaacaan yay meesha isugu keeneen weerar dagaalkii shalayta sagaalkii bilaabmay waxaa howlgalkaas ka qayb galay xoogaga kacdoonka shacabka soomaaliyeed ee hubaysan iyo ciidamada danab laba cutuboo ka tirsan ciidamada danab iyo ciidankaas ayaa galay duqayn xoog badanna way ka dhacday dagaalkaas muddo dheer buu socday wuxuu ceel hareeri istaagay xalayto shalagala markay ahayd shantiiyo barkii yuu istaagay dhacdada meeshaas ka dhacday waxay ahayd arrin la yaab leh furunta koobaad ee boqol wada socota hal mar uga dhimato waa midii koowaad weeye ee dagaaladii socday mar walba cadad badan baa ka dhimanaya laakiin boqol wada socota meel laga helo meydadkooda waa midii koowaad weeye duqayn cirka ah iyo weerar dhulka hoostiisa ah dhulka ah yaa isugu darmaday cadowgaas ilaahay waa jabiyey ciidamadii iyo shacabkii soomaaliyeedna guul yay maanta ku geeraarayaan xalayto markay ahayd siddeeddii fiidnimo xog ciidanku ay ka heleen iyo xoogaga kacdoonka shacabku cida xog ay ka heleen aadan yabaal oo dadka deegaanka ay heleen si kastaba ha ku helaana waxay ogaadeen in ciidan ka soo baxay aadan yabaal oo u soo socdo inuu u soo gurmado ceel hareeri waxaa ciidan loo geliya meesha layidhahda garas magan oo labaiyo toban kilomitir u jira aadan yabaal oo ka tirsan degmada aadan yabaal garas magan maal xalayto lix saac ay isku heleen sideed labadii habeennimona waa lagu kala faraxasho waa la jebiyey waxoodii faniinka ahaana dib waxay ugu carareen aadan yabaal bay ku yaaceen ku carareen guushaas ballaaran oo halkaas ka timid runtii waa guul ballaaran
si kastaba deegaano ka tirsan gobolka hiiraan ayaa waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka dhacaya dagaallo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa deegaanka oo garab ka helaya iyo dagaalamayaasha al-shabaab waxaana dagaaladaas ka dhashay khasaaro ka dhimasho iyo dhaawac oo dhinacyo soo kala gaaray iyadoona ay xusid mudan tahay in weli ay halkaas ay ka socdaan dhaqdhaaqo kale oo ciidan ay wadaan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo ay ku doonayaan inay ku qabsadaan deegaano ka tirsan gobolka hiiraan
saakayto
faahfaahino ka soo baxaya dil ka dhacay magaalada laascanood wararka aynu ka helayno magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool ayaa waxay sheegayaan in fiidkii xalay gudaha magaaladaasi kooxo hubaysan oo aan heebtooda la aqoon ay ku dileen wiil dhallinyaro ahi oo ka mid ah dadka deegaanka wiilka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray cabdiraxmaan cali malaay waxaana la tilmaamay inuu u dhintay rasaas ka haleeshay qeybaha sare ee jirkiisa xilli uu ku sugnaa xaafad ka tirsan magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool qaar ka mid ah ehlada marxuumka iyo ciidamo ka tirsan kuwa booliska somalilan ayaa waxay gaareen goobta uu falku ka dhacay islamarkaana ka qaaday meydka cabdiraxmaan cali iyadoona goobta ay ka carareen kooxihii ka dambeeyey falkaasi magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool ayaa waxaa muddooyinkii dambe kusoo badanayay falalka amni darada ay sida wararku iyo dilalku sida weerarada iyo dilalka qorshaysan oo ay geysanayaan kooxo hubaysan maamulka somalilan ayaana ka hadlin falalkaasi dhacaya
waa tahay markana haddii aan eegno taliyaha ciidanka xooga dalka iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga ayaa maanta gaaray deegaanka masaajid cali gaduud ee gobolka shabeellada dhexe dhinaca kalena dowladda waxay sheegtay in la gubay gaari laga soo buuxiyey qaraxyo oo loo waday deegaanka masaajid cali gaduud oo dhowaan laga qabsaday dagaalamayaasha al-shabaab taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed jenaraal odwaa yuusuf raago uu heliyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda xildhibaan cabdifataax qaasim ayaa gaaray deegaanka masaajid caligaduud ee gobolka shabeellada dhexe socdaalka mas-uuliyiinta ayaa daaran dardargelinta howlgalka xoreynta deegaanada al-shabaab kaga sugan tahay waa deegaano kamid ah shabeellada dhexe waxaana deegaankaasi ka socda dhaqdhaqaaq xoog leh taliya odwaa ayaa haatan waxa uu kulamo la leeyahay saraakiisha hogaamineysa ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa deegaanka ee macawiisleyda isagoona markaasi hadlaya howlgallada ka socda gobolka iyo sidii loo dardargelin lahaa howlgalladaasi ciidamada dowladda iyo kuwa macawiisleyda ayaa maalmo ka hor qabsaday deegaanka masaajid cali gaduud halkaas oo al-shabaab in muddo ah ay ku sugnaayeen iyadoona deegaanka ay isaga barakaceen dadkii deegaanka ee joogay deegaanka masaajid cali gaduud ayaa ahaa goob muhiim ah oo al-shabaab ay ka difaaceen xaruntooda weyn ee degmada aadan yabaal iskuna xirta gobolada shabeellada dhexe iyo galgaduud waxaana dhinaca kale dowladda federaalk soomaaliya ay sheegtay in markaasi ay gubeen gaari laga soo buuxiyey walxaa qarxa sida ay tilmaameen oo loo waday masaajidka caligaduud afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ayaa mar kale sharxaya arrintaas
saakayto waxay baawur qaraxa oo leyla calaawi ah ku soo weerareen masaajid caliguduud laakiin xogtiisa waa la helay waa loo diyaargaroobay laba baasukaa lagu dhuftay baabuurkiina waa qarxay naftiisa halligihii la socdayna meeshaasuu ku gubtay innagana wax dhibaataa nama soo gaarin waxaa la sheegay dad aan meesha joogin oo ciidanka xoogaga ka mid ah biro faniinuhu inay gaareen oo dhacba iska fuduho laga bixbixiyey waa markii qarax dhaco waxaan fanfaniinoo dad meela fogfog jooga gaaraan laba nin baa la ii sheega faniinka yarkaaho gaaray ayagana wax hadda dhaawac xataa fudud waa wax ka sii hooseeya dhaawac fudud aan hataa ahayn intaasaa la sii naloo soo sheegay guulahaas runtii
codkaasina waxaa u dambeeyay warbixintii waryahayaga faadumo markana wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa waxay ka warbixisay xaalada dhaawacyadii xaaladda dhaawacyada qaraxyadii soobe ee dhowaan ka dhacay isgoyskaasi soobe warkan waxaa qaadaa dhigaya waryahayaga maxamed cismaan cali alfa
wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya dhaktar cali xaaji aadan oo booqday dhaawacyada qaraxii soobe ee weli lagu dabiibayo isbitaalada ordogan ex digfer ee magaalada muqdisho wasiirka ayaa maamulka iyo sidoo kale dhakhaatiirka isbitaalka rajab dayib ordogan waa ex digfer ka dhageysta warbixin ku saabsan xaaladda dhaawacyadii ka dhashay qaraxii sagaal labaatankii bishii tagtay ee oktoobar ka dhacay iskooska soobe ee magaalada muqdisho oo weli xaaladooda caafimaad lagula tacaalayo cisbitaalka wasiirka ayaa waa dhaawacyada u dul istaagay mid mid isagoona xog wareysanayay ehelada dhaawacyada ku jira isbitaalka ordogan si uu u hubiyo inay heleen daryeel caafimaad mid u wanaagsan waxaa sidoo kale uu booqday dhammaan bukaanada ku jira cisbitaalka ee xaaladooda caafimaad lagu dabiibayo halkaasi maamulka uu wehelinayay guddoomiyaha gurmadka caafimaadka ee heer wasaaradda caafimaadka dhakhtar guuleed cabdijaliil iyo sidoo kale dhakhaatiirta cisbitaalka ayaa rajo fiican ka muujiyay xaaladda caafimaad ee dhaawacyada waxaana jira dhakhaatiir ka kala yimid dalalka turkiga jabuuti iyo itoobiya oo qayb ka noqon doona dhakhaatiirta la tacaalaya dhaawacyada qaraxii soobe ee ku jira cisbitaalada magaalada muqdisho wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya dhakhtar cali xaaji aadan ayaa dhaawacyada alle uga baryay in caafimaad sariica siiyo sidoo kalena sheegay in wasaaradda caafimaadku ay si hoose uga warqabi doonto tallaabooyinka la xiriira baxnaanintooda hagaag fanaanka caanka ah ee dayaxdal nuurshe ayaa ku dhawaad lix boqol oo kun oo doolar u qeybiyay qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii zoobeh ee muqdisho maxamed iidle ayaa soo koobaya hobalka caanka ah ee dayaxdal nuurshe oo ka mida fanaaniinta ugu caansan fanaaniinta soomaalida kal hore waxa uu ku dhawaaqay in isaga iyo fanaanadda xamdi bilan ay bilaabayaan ugurmashada iyo caawinta dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii ka dhacay isgoyska zoobe ee magaalada muqdisho sabtidii lasoo dhaafay qaaraan aruurin oo isku xilsaaray kadib dayax oo ka duulaya ballanqaadkiisii ayaa caawa booqday isbitaalka madiina oo ay ku jiraan bukaano badan oo qaba dhaawacyo kala duwan waxaana kormeer iyo indheindheyn uu ku sameeyey qaybaha isbitaalka ee lagu dabiibayo dadka dhaawacyada qaba mid mid ayuu u dul istaagay bukaanada waxa uuna ka xaalwaraystay xaaladahooda isagoo u rajeeyey caafimaad taam ah iyo soo kabasho deg deg ah ku dhowaad konton bukaan oo isbitaalka jiifa ayuu u qeybiyey lacag cadadkeedu uu ku dhowaa lix kun oo dollarka maraykanka ah taas oo ay ka mahad celiyeen bukaanadu islamarkaana ay sheegeen in wax badan ay u tarayso xilligan waana wejiga koowaad ee deeqaybinta iyadoo wejiga labaadna lagu booqan doono qaar ka mid a bukaanada ugu daran ee jiifa isbitaalada qaar ee magaalada muqdisho ku yaalla sida fanaanku uu sheegay dayaxdal nuurshe oo qaybinta lacagta ee bukaanadan kadib la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey booqashadiisa caawa ee dadkii kusoo dhaawacmay qaraxyadii ka dhacay isgoyska zoobe waxa uuna bulshada soomaaliyeed qaybahooda kala duwan uu ugu baaqay in walaalahooda ay caawiyaan asalamlah calaykum raxmatullahi barakaatu waa idin salaam dhamaan ummadda muslimka meel kastoo adduunka ku joogteen ee soomaaliyeed waxaa cawada soo booqanay isbitaalka weyn ee madiina waxaana kula kulanay qayb ka mida dhaawacyadii qaraxii soobe labatasagaalkii oktoobar waxaan deeqdii ummadda soomaaliyeed eena soo gaarsiiyeen qayb ka mida aan halkan keennay isbitaal madiina waxaanan gaarsiinay dad gaarayo afartan iyo kow qofood oo isugu jiro dhaawacyo fudud dhaawacyo normal iyo dhaawacyo daran waxaana nooga baxday lacag ahaan halkan aan ku bixinay lacagta awadnay shan kun lix boqol iyo lixdan doolar waxaa cadadka aniga aan wada personal soo hartay kun sideed boqol iyo labaatan doolar hadduu ilaah yihahdo waxaan ku dari doonaa lacago saddex kun ilaa iyo dhowr boqoloo doolar oo ay walaashay hayso xamdi bilan hadduu ilaa yidhaahdo waxaanan booqan doonaa isbitaalada kale hadduu ilaa yidhaahdo oo waxaan si gaara u taarget garaysan doonaa walaalkeen cabdulaahi yare oo maxaa la sheeg dhaawac culus soo gaaray iyo gabadhii yareed ee hooyadeed ku weysay maxaa la sheeg qaraxi soobe iyo in badanoo hadduu ilaa yidhaahdo haddii markaasi aan helno oo maxaa lahaa ii sheeg waa wada gaarsiin doonaa hadduu ilaa yirahdo waxaan kaloo ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah ugu baaqayaa inay soo garab istaagaan walaalahood dadkan dhiban inay maxaa lahaa ii sheeg soo caawiyaan intay hadda soo caawisana waa mahadsan yihiin waxaan kaloo idinka codsanaa inaa u duceysaan dadkii sadaqadan soo dhiibtay oo qaarkood waalidkood u baxsaday qaarkood walaalahood u baxsaday qaarkood owlaadood u baxsaday qaarkood nafsiyan u baxsadeen inaa usoo duceysaan in ilaahay ajarka iyo xasanaadka maxaa laa ii sheeg maalinta yowmal qiyaamo uu miisaankooda ku kordhiyo idinkana aad iyo aad baa u mahadsantihiin lacagtan ayaa wax badan ka taraysa xaaladda dadka dhaawacyada ah ee loo qeybiyey ee ku jira isbitaalka madiina waxaana ay kaga mahad celiyeen dayaxda nuurshe iyo qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ee qaybta kala ahaaba caawintooda maxamed iidle warbaahinta dalsan magaalada muqdisho xaaladda dadka ku barakacay dagaalada u dhexeeya ciidanka dowladda iyo dagaalamayaasha al-shabaab ayaa laga dayrinayaa mar kale xuseen washington ayaa ka waramaya
waxaa laga deerinayaa xaaladda ay ku nool yihiin dad barakacyaal ah oo kasoo barakacay colaadaha iyo abaaraha ka taagan soomaaliya kuwaas oo toddobaadii lasoo dhaafay gaaray xeryaha qaxootiga ee waqooyi bariya dalka kenya wararka la helaya waxay sheegayaan in dadkaas oo qoysas fara badan ah ay kasoo barakaceen maalmihii lasoo dhaafay deegaano ka tirsan koonfurta soomaaliya kuwaas oo ay waa koonfurta iyo bartamaha soomaaliya kuwaas oo muddooyinkii dambe gaarayay deegaano iyo sidoo kale degmooyin ka tirsan gobolka waqooyi bari ee dalka kenya dadkaas ayaa la sheegay in ay haatan wajahayaan xaaladda dhinaca nolosha isla markaana ay u baahan yihiin gurmad in lala gaaro
mahadsanid xuseen dhegeystayaal saaxiibayaal qodobada ugu door karoon wararkeena dibaddan waxaa ka mid ah ninkii badbaadiyey imran khan iyo qaabkii ugu hortegay ninkii hubeysnaa ninkan hubeysan oo ayaa khamiistii rasaas ku furay ra-iisul wasaarihii hore ee bakistan imran khan toogashadani oo uu dhaawac kasoo gaaray khan ayaa ayuu ku dhintay hal qof waxaana sidoo kale lagu dhaawacay afar iyo toban ka mid a shaqaalaha xisbiga imran khan ee tehrig sidoo kale lagu dhaawacay hal qof oo ku dhintay imran khan ayaa laga dhigay isbitaalka ee shaqutan ee magaalada lahore waxaana laga sameeyey qaliin lagaga soo saaray xabadii lugta kaga dhacday imraan khan ayaa maanta isugu yeeray shir ay yeelanayaan xisbigiisa kaasi oo uu kagu dhawaaqi doono istaraatiiji dheeriya xisbiga tahriig ee imraan khan ayaa socod dheeriya ku sameynaya lahoor ilaa caasimadda bakistan ee islaamabad xisbigan ayaa doonaya in doorashada guud sida ugu dhaqsiyaha badan loogu qabto bakistan intii lagu guda jiray isusoo baxan ninkan hubeysan ayaa rasaas ku furay gaarigii uu saarnaa khan oo marayay ee gujwaala oo ka tirsan gobolka bunjaab khamiistii dhegeystayaal saaxiibayaal waa inag intaa warkii duhur ee aad ka dhagaysanayseen sagaashan iyo kow dhibic shan megahartis dalsam intaanu dib ugu kulmi doono sidaasiyo nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel